assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii lixaad ee kitaabka نخبة الفكر للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى kuwa ilaahi subxaana wa tacala u ekeysiiye makhluuqaadkiisa yacni sugidda tilmaanta la sugay ama sifada la sugay yaa waxay ka soo qaadaya inaad macnaha ilahay ku shabahday makhluuqiisa marka wuxuu leeyahay wixii in qaanuun iyo qaacido loo sameeyo mooyaane haddii la yidhahdo qolo walba qolada gaalnimo ku xugmisa ha loo raaco wax soo hadhaya ma jiru leeyahy kulli macnaha waxa weye ninba ninbuu macnaha gaalnimo ku xugminaya wuxuu marka daabit buu samaynaya wuxuu leeyahay waxaa lagaa maarmaan ah bidcada gaalnimada keenaysa ee saaxiibkeeda aan xadiid laga qaadanaynin waa inuu ninku uu bidcanimo ku sameeyo wax diinta looga ogyahay daruuro ahaan looga ogyahay almacluumaat min addiini bidaruura waxyaalaha iska daahirka ee jeliga ee nina aan ka qarsoonayn waxyaalahaasoo kale hadduu bidco kula yimaado bidcadaasuu ku gaaloobayaa buu leeyahy laakiin ashyaada qarqarsoon ee ijtihaadka u baahan ee cilmiga u baahan hadduu bidcanimo uu ku dhacay gaalnimo ma keenaysu leeyahy markaas ujeeda marka baabkaasi macnaha in aad looga fiirsado u baahan yahay buu leeyahy taasi waa midda koobaad macnahedu waxa way hadday bidcadiisu mukafiro tahay jumhuurtu xadiidkiisa ma aqbalayaan ayib bidcadiisii marka waa mufasiqa faasiqnimay gaadhsiinaysaa laakiin heer gaalnimo ma gaadhsiisnaa wuxuu leeyahy marka xaafis siduu dooranayo waxa weeye waxaa loo kala qaadaya isagana laba qaybood inuu nin daaci-a yahay oo afkaartiisa iyo mabaadidiisa iyo bidcadiisa dadka ugu yeedha iyo inuu yahay nin iska gaabsaday oo isagu intuu bidcadan iska rumaysan yahay gurigiisa kula jira oon dadka ugu yeedhin labadaasaa loo kala qaadaya hadduu daaci yahay bidcadiisa dadka ugu yeedha laa yuqbal minhu shay walaa karaama wax laga yeelaya ma jiro waxba laga aqbali maayo sida xaafid uu rajaxaya macnaha waxa ku yimid kii aan bidcadiisa dadka ugu yeedhayn bidcadiisuna waan soo marnay inay mufasiqo tahay ee mukafir aysan ahayn kaasaa haddana lasii kala qaadaya waxaa la fiirinayaa wuxuu wariyey wuxuu wariyey haddii uusan waafaqsanayn madhabkiisa iyo bidcadiisa iyo mabdigiisa hadduusan waafaqsanayn ee uu khilaafsan yahay waa laga qaadanaya waa laga warinaya haddiise laakiin wuxuu wariyey uu waafaqsan yahay bidcadiisa iyo madhabkiisa markaa isagana laga qaadan maayo saasuu macnaha waxa way xaafid ibnu xajar uu rajaxayaa wuxuuna u tiirinayaa jawzajani nisaa-i sheekhiisa ayuu u tiirinaya arrintaa iyada maarka khilaaf dheer baa marka ku jira khilaaf dheer xaafid ibnu xajar iyo muxadidiinta mutaakhiriintoodu waxay baabka ku soo uruurinayaan markay isu geeyaan bidcadu mar haddaysan mukafiro ahayn waxay ku soo aruurinayaan ninku mar haddii ammaanona uu leeyahay sidqi iyo runna lagu yaqaano walow daaciba ha ku ahaado bidcadiise xadiidkiisa waa laga qaadanaya saasay marka ugu dambaysa kusoo uruurinaya labadaa shardi basay dhigaya alamaana wasidqi basay isku soo uruurinaya arrintaana waxaa keenay waxaa laga helay saxiixeynka bukhaari iyo muslim baa waxaa laga helay rag fara badan oo mubtadica ah oo haddana afkaartooda iyo bidcadooda ducaad ku ahaa oo haddana bukhaari iyo muslim ay ka wariyeen ujeeda saasaa la helay saas daraaddeed baa culimadu waxay leeyihiin asalka waxaa fiican in la ictimaado o la yidhaahdo alsidqu waalamaana labadaa mar hadduu aaminsan yahay ninku oo saa lagu og yahay walow mubtadacaada bidcadiisana daaciha ku ahaadee xadiidka in laga qaato sidaasaad moodaa inay muxadiliintu macnaa wax way u badan yihin inay u badan yihiin m macnaa waxa weye mutaakhiriinta qayb ka mid a inay rajaxayaan marka saas weeyaan ayib uma albidcatu bidcadii imaa bimukafirin inay ahaato mid gaalnimo gaadhsiinaya aw bimufasiqin bisababi mufasiqin mid fisqi gaadhsiinaya inay tahay falwalu ka hore ee macnaha mukafirka ah laa yaqbalu ma aqbalayaan saaxibaha saaxibkeeda aljumhuuru jumhuurtu ma aqbalayaan waxba ma aqbalayaan wahaani ka labaad ee macnaha waxa weeye aan mukafirkahayn mufasiqaana yuqbal waa la aqbalayaa xadiidkiisa maa lam yakun haduusanayn daaciyatan mid afkaartiisa ugu yeedh dadka fi lasaxi sida saxiixnimada badan afkaar waxaa ku jirta khilaaf kaloo fara badan baa ku jira khilaaf kaloo fara badan baa ku jira saas weyaan ilaa in rawaa inuu wariyo mooyaane maa yuqawi wax xoojinaya bidcatahu bidcadiisa xoojinaya mooyaane macnaha kii aan daacig ahayn wey oo fa yuraddu waa la radini hadduu wax wariyo wax bidcadiisa xoojinaya cala almukhtaari sida la doortay wa bihi midkaasuna saraxa caddeeyey aljawzajaniyu shaykhu nasaa-iyi ahaa saaxibu macrifati xadiid macrifati rijaal yani waxa weeye meesha ayuu hadalkiisi kusoo guurinaya xaafid ibn xajar maarta saas wey sidaas in mubtadicada xadiidkooda laga qaatana waxa weeyaan waa daruuri waxaa keenay in xadiidkooda laga qaato qolada odhanaysa aslan mubtadic in xadiid laga qaato ma banaana waxay ku cileynayaan oo leeyihi ninka mubtadica haddii xadiid laga qaato oo sheekh laga dhigto waxaa imaanaysa in bidcadiisii la tarwiijiyey oo la weyneeyey oo nin sheekoo weyn oo macnaha waxa weeye imaamu maalig oo kaleeto la yaqaan ama culimadeena waaweynee casriga maanta joogto oo kaleeto haddii nin mubtadaca iyagoo hoos fadhiyo macnaha waxa weye arday waa la arg waa ujeeda soo ummaddii ku kadsoomi mayso way ku kadsoomi waxaa la odhanaya macnaha waxa weeye waaba sheekhii sheekh hebel wey saasaa la odhanaya si aysan saasi u dhicin oo dadka mubtadicada marka aysan muuqaal noocaasa u qaadan ummadda u kadsoomin daraaddeed bay leeyihiin yaan mubtadac oo dhan waxba looga warinin waa qayb qaybta ra'yigaa qabta wey ma ujeeda waxaa marka jira qayb badan oo ka mid a muxadidiinta bal taabiciinta raggoodii rag waaweyn oo ka mid a ayaa waxaa lagu sheegaa yacni bidcada qaybo ka mid a lagu sheegaa masalan qataada oo kaleeto waxaad arkaysaa waxaa lagu leeyahay rumiya bilqadar qadar baa lagu sheegay rumiya bitashayuc qadarka iyo tashayuca iyo afkaartan gadaal dambe waxay ka noqotay iyo casrigii salafka waxay haydna waa kala gedisan yihin ayib haddii marka la yidhahdo raggaa waaweyn ee axaadiista oo badidooda wariyey ha looga tago axaadiistooda bidcayaro ku dhaceen haddii la yidhahdo axaadiis fara badan baa meesha ka baxaysa sidaasna waxaa taqriiriyey yani waxa weeye cali bnu madini una hormar dhaha cali bnu madini ayaa wuxuu yidhi waxaan weydiiyey yaxya bnu saciidin alqataan ayaa waxaan ku yidhi buu yidhi cabdiraxmaan ibnu mahdi wuxuu leeyahay baan ku yidhi buui cabdiraxmaan ibnu mahdi ayaa wuxuu leeyahay qataada wuxuu leeyahay buu yidhi ha ka qaadanin nin kasta oo bidco madax u ahaa oo bidco macnaha lahaa xadiid ha ka warinin buu leeyahay cabdiraxmaan ibnu mahdi bal yaxyaw ka warran baan ku yidhi buui yaxya ibnu saciidin alqataan marka wuxuu yidhi haddii aadan ka warinin maxaad samayn buu yidhi qataada iyo hebel iyo hebel iyo hebel maxaad ku samayn buu yidhi haddaad axaadiistooda kuwaa ka tagta buu ihi axaadiis fara badan baa ku dhaafaysood ka tegaysaa buu ma ujeeda marka ninku mar haddii ammaano iyo lagu hayo sidqi iyo ammaano lagu hayo waxaa macnaha mutaakhiriintu ay badayen in xadiidkiisa la warinayo sidaas weeye macnaha la qaadanayo uma suuءu اlxifdi in kana laaziman fahuwa shaadu calىa ra'yin aw طaari'an falmukhtalid wamataa tuubica shayu wamataa tuubica sayiءu اlxifdi bimuctabarin wkda اlmastuur wاlmursl wاlmudalasu saara xadiiثhm xasana la lidatihi bal bاlmajmuuع uma suءu xifdi xifdigii xumaaday xifdi xumadii waa kii tobnaad wey in kaana hadduu yahay xifdi xumadu laaziman mid raawiga laazimaysa fahuwa kaasi xadiidkaasi ashaadu shaad wey calىa ra'yin calىa ra'yi bacdi ahli اcilm aw amase suu xifdigii xifdi xumadii daari'an buu noqday mid gadaal ka yimid oo dib kaga yimid raawiga mid laazim ah oo uu la soo barbaaray oo min awali wahla oo xadiidka uu dalbay ku yimid ma ah maujeeda ee waxa weeye gadaal danbuu kaga yimid ama markuu weynaaday iyo duqnimaa ku keentay xifdi xumada ama uu indhabeelay indhabeelkiibaa marka ku keenay ama waxaa ku keenay kutubtuu wax ka akrin jiro kitaabtii baa ka gubatay maujeeda kitaabtu wax ka biirbiirin jiro kitaabtu a ka gubatay markaasaa xifdi xumo keentay dusha ka akrintus yidhi buu wixii o dhan isku dhex daray waa marka waa xifdi xumo gadaal ka timid ee mid laazimo raawiga la soo joogtay ma aha labadaa midkood wey aw taari'an ama xifdi xumadii mid dib ka timid weeye falmukhtalitu baa la yidhahdaa markaas kaas xifdi xumadiisu ay gadaal ka timid waxaa la yidhahdaa mukhtalit saas weeyaan intaa wuxuu ku sheegay xifdi xumada labaa kaa loo kala qaadaya xifdi xumada waxa weeye in labada jaanib jaanib اlisaaba iyo jaanib اlkhaطأ inay sinaadaan baa la yidhaahdaa sayi lxifdiga habeenood waxaan idhi inuu macnaha bato jaanibka isaabadu inay badataan idhi waa kalad waxaa macnaha la yidhaahdaa sayi lxifdiga ninka boqolkiiba kontonna gafa boqolkiiba kontonna asiiba macnaha waxa weye waa isu dheli tiran yihi isaabadiisa iyo khadiisu ninkaasaa la yidhahda xifdi xumadu marka laba midkood wey raawigu markuu cilmu dalabka bilaabay inay la kowsatay oo waxanba wax iska qadari oo ku abuuran uu ahaa min awali wahli laysa socota ninkaas oo kaleeto xadiidkiisa waxaa la yidhaahdaa ninka noocaas oo kale ah xadiidkiisa waxaa la yidhaahdaa shaad baa la yidhahdaa buu ihi calaa ra'yi bacdi ahli ilcilm yacni qolada aan mukhaalafada shardiyaynayn shaad baa la dhahaa buu le qaar baa shaad inuu yahay qaba laakiin daciif buu noqonaya daciif buu noqonaya ayib kaasi waa mid haddii markaa xifdixumadu iyo macnaha damiinnimada iyo waxqabasho la-aantu hadday raawiga ay gadaal kaga timid oo cimrigiisii qaybtiisii dambey ku timid raawigaasi ay ku timid arrintaasi waxaa lagu magacaabaa mukhtaliط baa la yidhahdaa waa ninkii isku dardarmaday ikhtilaatkana waxaa keena ama kibaru sini baa keenta da-doo weynaata aada buu u weynaaday ninkii markaasu isku dardarmaday daakiradiisaa xumaata waxaa kaloo keenta sidoo kaleeto indhabeelkuna wuu keena waxaa kaloo keena ikhtilaafka iyo isku darmashada waxaa keenta sidoo kaleeto muxadidiinta qaar waxaa jira kitaabtooda wax ka weye kitaabtii baa ka gubanaysa markaasaa wuxuu bilaabayaa inuu isku dayo wixii kitaabta ku taallay inuu kor ka sheego markaasuu isku dexdardaray asbaabtaasaa keenta kaa marka mukhtalidka ah ee xifdigiisii dib ka xumaaday xadiidku wariye muxuu noqonaya kii xifdi xumadu ay laasimtay ee cimrigiisa o dhan ay la socotay waan garane xadiidkiisa ama shaad ku magacobo ama daciif ku magacobo kii gadaal ay kaga timid maxaa la odhanaya xadiidkiisa waa la kala qaadaya haddii la kala garto axaadiistii uu wariyey markuu isku dardarmaday kadib iyo intuusan isku darmanin axaadiistii uu wariyey intuusan isku darmanin axaadiistuu wariyey waa saxiix waa la qaadanaya intuu isku darmaday axaadiistii uu wariyey iyo ciddii wax ka warisay xadiidkeedana daciif buu noqonaya haddii la garto waxaana lagu garan karaa oo lagu kala garan karaa xadiidkii uu wariyey intuusan isku darmanin iyo kii uu wariyey intuu isku dardarmaday waxaa lagu garan karan karaa kolba raawiga ka warinaya raawiga ka warinaya ruwaadda qaarkoodna waxay ka qaateen sheekha cimrigiisii hore oo waa la yaqaanaa qaarna waxay ka qaateen cimrigiisii dambe iyo markuu isku darmaday kadib raawiga ka warinaya hadduu ruwaaddii hore yahay xadiidkiisaasi saxiix buu noqonaya maxaa yeele waxaa adkaanaysa oo xoog xoog noqonaysa oo macnaha rajaxmaysa inuu xadiidkan laga qaatay intuusa isku darmanin nin intuu isku darmaday kadib axaadiis ka qaatay hadduu macnaha waxa weeye xadiidkan ka warinayana wuxuu noqonayaa marka xadiidkaasi in uu yahay axaadiistii laga wariyey markuu isku dardarmaday kadib daciifbuu marka noqonaya ujeeda kaasi waa mid haddii la kala garan waayo axaadiistii uu wariyey ama laga qaatay intuusan isku darmanin iyo tii ka dambaysay markuu isku darmaday haddii la kala garan waayana kulli axaadiistuu wariyey o dhan daciif bay wada noqonaya kulli axaadiistuu wariyey o dhan daciif bay wada noqonaya waxaa jirta marka kutub loo alifay baa jirta kutub isagana faniga loo alifay baa jirta oo kutub mukhtalat alxadiid la yidhaha raggii isku dardarmaday iyo nin kasta ardadii ka warisay iyo ardaygana waktiguu ka qaatay iyo kii qabla alikhtilaat ka wariyey iyo bacda alikhtilaat kii ka wariyey kutub ka hadashaa jirta kutub ka hadasha ayaa jirta iyadana waxa weeye oo matbuuca jirta ayib ninka mukhtalidka ah marka waxa weye sidaas aimo fara badan oo waaweyn ayaa aakhiru cimrigoodii isku dardarmaday waxaa ka mid ah cabdirasaaq cabdirazaq asancaani saaxib almusanaf fii aakhiri cimrihi uu isku dardarmaday u indhabeelay wuuna isku dardarmaday rag badan noocaasaa jira marka uma suu lxifdi xifdi xumadii in kaana hadduu yahay suu xifdigu laaziman mid raawiga laasimay oo macnaha noloshiisii horo iyo tii dambaba la socday fahuwa shaadu baa la ydhahdaa calaa ra'yin yani shaadkani marka tacriifteeni kuma socdo ujeeda waa nin macnaha waxa weeye sayi xifdiga xadiidku wariyey shaafic culimada qaarka ku magacaabaya laakiin daciif baa loo badan yahay aw daari'an ama sayi xifdiga ama saul xifdiga wuxuu noqday mid gadaal raawi kaga yimid falmukhtalitu baa la yidhahdaa ninkaa isaga ah macnaha waxa weeye sayi xifdigu xifdi xumadu ay gadaal kaga timid maarka wamataa tuubica shayu wamataa tuubica sayi xifdi kii xifdigiisu xumaa haddii lagu raaco bimuctabarin nin macnaha la ictibaarinhayn haddii lagu raaco dariiq kale oo ictibaar gelaya haddii lagu raaco wakadaa waxaa la mid ah almastuur isagana mastuurkii haddana isagana mid muctabara haddii lagu raaco waalmursalu mursalkii haddii lagu raaco waalmudallasu mudallaskii haddii lagu raaco saara wuxuu noqonayaa xadiidun xadiidkoodii xasanan buu noqonaya laa lidaatihi laakiin xasan lidaatihi ma ah bal bilmajmuuc bimajmuuci duruq buu wuxuu ku noqonayaa xasanku noqonaya ayib asbaabtii iyaga ahaa ee uu ku satiriyey tobanka ahaa yuu wuxuu ku kala sheegi rabaa horta asbaabta iyaga ah kulligood xadiidkoodu waa wada daciif ujeeda kulligood xadiidkoodu waa wada marduud buu ku yihi soo ma xadiidkii marduudka ah waxaan soo marnay markaa haddii duruqdiisu ay farabadato inuu noqonayo maqbuul uu noqonayo ama xasan likayri uu noqonayo oon soo sheegnay tobankaa marka tilmaamood ee raawida wax lagaga sheego kuweeda raawigiisu uu kabmi karaa oo haddii dariiq kale uu yimaado uu xoogsani karaa oo xasan lidaati uu gaari karaa kuweese uusan kabmaynin oo macnaha waxa weeye uusan xasan likayri gaari karin ujeeda waa in la kala qaado waxaan soo sheegnay xadiidka daciifka ah ee xoogowlahayo ee xasan lidaat xasan likayrihi gaari kara waxaan soo sheegnay waa inuusan dacfigiisu ahayn shadiid dacfi shadiida waa inuusan ahayn goormaa loo ictibaaraya dacfigu inuu shadiid yahay oo uusan kabmi karin oo hadduu duruqdu tacadudo xasan likayri uusan gaari karin goormaase loo ictibaarayaa haddii daciifka duruqdiisu xoogay isku ay badato inuu xasan likayri gaari karo waxa weeyaan laga soo bilaabo mukhaalafadii waxaan ujeedaa jahaaladii majhuulka iyo mubtadica iyo sayi alxifdiga intoodaas xadiidkoodu haddii duruq kale uu ka yimaado lay ka yim ku yimaado oo sidaas oo kale iyaguna xasan likayri buu noqonaya sayixifdigii iyo majhuulkii ama majhuululxaal ha noqdo majhuululcaynka dood badan baa ka taagan laakiin majhuululxaalka xadiidkiisa waa xoogeysanaya wuxuu ku marka xaafidku yidhi sayiulxifdigii kow mastuurkii oo muxuu la jeedaa majhuululxaalkii soo ma iyo xadiidkii mursalka ahaa iyo xadiidkii mudallaska ahaa intoodaa mid ka mid a afartoodaa hadduu dariiq kale ku yimaado ama duruq kale ku yimaado intuu daciifnimadii ka kaco marduudnimadii intuu ka kaco ayuu wuxuu gaarayaa maqbuul noqonaya xasan likayrihi buu marka lagu magacaabay intaa uu sheega waxaad ku daraysaa ayadana sida macnaha waxa weeye daara qutni iyo keyrkii ay qabaan majhuululcaynka xataa xadiidkiisu uu xoogeysanaya bay qabaan majhuululcaynka xataa waxaa kalood ku dartaa munqiطacaati inqiطaaci oo dhan ku dar inqiطaaci matala waxa weeye mucallaqii iyo munqaطicii iyo maujeeda yani waxa weeyaan mucdalkii iyo haddii ay duruq fara badan ku yimaadaan inqiطaacaasi wuu xoogeysanaya isagu maxaan xoogeysanaynin marka waxaan xoogeysanaynin xadiidkii ahaa mawduuca ma xoogeysanay duruq kasta hadduu ku yimaado laa yaziidu ilaa dacfan maujeeda waxaan xoogeysanaynin xadiidkii ahaa matruubka ee mutaham bilkadibka uu warinayay waxaan xoogeysanaynin xadiidkii ahaa munkarka maujeeda ee ay wariyeen sayi-ulxifdiga iyo kuwa ay wariyeen shaadkii baan isaguna xoogeysanayni maujeeda kuwaasoo dhan kulluhaa ma xoogeysanayaan oo macnaa waxa way haday duruq badan ku yimaadaan baa sheegaya hadday intaaso dhan ku yimaadaan dacfi inay sii kororsadaan mooyaane ma xoogeysanayaan duruuda laakiin xoogeysanaysa hadday badato oo xasan likayri gaadhaysa waa kuwa iyaga ammaan saas wamataa goortii tuubica la raaco asayi lxifdi kii xifdigiisu uu liitay haddii la raaco bimuctabarin mid macnaha ictibaar geli kara yacni ictibaarta ninka geli kara waa nin la tirsan karo wey muctabarna wuxuu noqon karaa oo nin la tirsan kara uu noqon karaa markuu sayi-ulxifdi isagoo kalaa u yahay ama uu ka sarreeyo ujeeda sayi-ulxifdi isagoo kalaa u yahay ama uu ka sarreeya kaasoo kalaa muctabarka loola jeeda macnaha waa nin lagu xisaabtami karo oo macnaha waxa weye lagu tashan karo muctabarka saasaa loola jeeda wakada waxaa la mida isagana oo isagana haddii muctabar uu yimaado yacni xoogeysanaya almastuuru mastuurkii oo majhuulun xaalkii ah walmursalu iyo xadiidkii mursalka ah iyo wlmudallasu xadiidkii mudallaska aha saara wuxuu ahaanayaa buu yidhi xadiiduhum kuwa xadiidkoodu xasanan buu ahaanaya haddii macnaha ay duruq badan ku yimaadaan laa lidaatihi xasan lidaatihi ma gaadhay bal laakiin bilmajmuuc bimajmuuci duruq duruqda faraha badan ee isu ka yimid ayuu macnaha ku xoogeysanaya maxaa yeelay islaamka u xoogeysanaya waxa weeye waxaan idhi sayi-ulxifdiga laba ixtimaalba waa suurtagalla xadiidka uu ku jiro laba shay buu udhaxeeya inuu xadiidkan ku asiibay oo uu macnaha waxa weye siduu ahaa ku keenay iyo inuu ku khaldamay labadaba waa muxtamil weliba waa laba ixtimaal oo isu dheeli tiran waxaan yidhi boqolkii iyo kon boqolkiiba kontonna waa suurtagal inuu ku gafay boqolkiiba kontonna waa suurtagal inuu saxay sooma labada ixtimaal buu marka udhexeeya haddii marka dariiq kale oo isagoo kalea uu ku yimaado wuxuu rajaxayaa dariiqaasi marka ixtimaalkii ahaa inuu asiibay ujeeda markaasaa wuxuu gaadhsiinayaa boqolkiiba lixdan ama boqolkiiba toddobaatan buu gaadhsiinaya darajadii marka marduudnimada intuu ka qaado wuxuu gaadhsiinayaa daraja darajadii maqbuulnimada waxaa kabay marka naqsiga meesha soo gala waxaa kabay duruqdan faraha badan ayaa kabtay maxaa yeele ixtimaalkii ahaa inuu ninkani saxiix xadiidka ayay xoojisay duruqdan faraha badan wallahu subxana wa tacala alam wasala allah wasalam cala nabiyina maxamed wala ali wasabi
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ويقول المؤلف رحمه الله ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك إلى آخر قوله أن waxaa inoo dambeeyey oo mualifku uu soo gebagabeeyey wax alla wixii matniga ku tacalluqeeyey matniga wax alla wixii ku saabsanaa ayuu soo gebagabeeyey guud ahaanna markii lasoo dulmaro waa kii akhbaarta inoogu qeybiyey mutawaatir iyo aaxaad min awali lkitaab aaxaaddii waa kii sii dhex galay oo u qeybiyey maa bayna marduudin wa maqbuul maqbuulka qeybteed waa kii hormariyey marduudkii baa dambeeyey sababu raddiga waa kii isagana laba qaybood ka dhigay imaa an yakuuna lisaqطin aw liطacnin saqadkii buu iyadana hormariyey oo waa soo dhaafnay asbaabtii طacniga inoo dambeysay oo toban ahaa kuwii ugu dambeeyey ayuu sheekhu soo gebagabayey intaasoo dhan waxay ku tacalluqday markaa matniga xadiidka haddana wuxuu sheegi doonaa anwaacda musطalaxulxadiidka ee ku tacalluqda sanadka laanna xadiidku ima an yakuuna matni inuu yahay iyo sanad iyo labadaa midood uma markaa kadib uu ku yidhi alisnaadu sanadkii tiirintii xadiidka la tiirinayey ima an yantahiya inuu ku dhammaado ila اnebiy sal اla alay slam inuu ku dhammaado tasriixan inuu ugu dhammaado caddayn aw xukman xukm ahaan inuu ugu dhammaado oo kuma cadda inuu nebiga ku dhammaanayo laakiin xugum ahaanba iyo ugu dhammaanaya min qowlihi hadalka nebiga xaalu yahay sal alay wasalam tasriixa ama xukumkaas aw ficlihi ama ficilkiisa aw taqriirihi ama wuxuu nebigu sugay sal alay wasalam aw amase nebiga kuma dhammaanayo matnigu iyo ila saxaabi saxaabigu ku dhammaanaya kadalika sidaas oo kaleeto saxaabigu ku dhammaanayaa oo waa qowl saxaabi ama ficilkiisa ama taqriirkiisa wey wa huwa saxaabiguna man baa la yidhahdaa laqiya nabiya sal alla alay wasalam nebiga la kulmay mu'minan isagoo rumaysan bihi nebiga oo wamaata dhintay cala lislaami islaamnimo ku dhintay kaasaa saxaabiga la yidhahda walow takhallalat habaka haba kala dhex gasho riddatun noqosho islaamnimada laga noqdo fil asaxi sida saxiixnimada badan yacni mar hadduu macnaha waxa weeyaan uu nebiga arkay oo la kulmay rumeeyeyna islaamnimona uu ku dhintay waa saxaabi dhimashadiisa iyo rumaynta uu nebiga rumeeyey aragtidu arkay walow haba soo kala dhex gasho ridoobidu islaamnimada ka ridoob haddana kusoo noqday haba kala dhex gashe waa saxaabi baa laa ninkaa isagaa ma islaamnimo mar hadduu ku dhintay nebigana la kulmay sal alla alay wasalam ayb imaa an yantahiya ila anabiyi sal alla alay wasalam aw ila asaxaabiyi aw ila ataabiciina inuu ku intahooda matnigu ujeeda xadiidka isna tiirintiisu inay taabiciga ku intahootay ku dhammaato wa huwa taabicigu man baa la yidhaahdaa laqiya la kulmay asaxaabiya saxaabiga la kulmay kadalika sidaas oo kaleeto isagoo macnaha rumaysan nebi a nebiga rumaysan sal ly slam oo mu'mina ninkii saxaabi la kulmay oo iimaanna ku dhintay baa la yidhahdaa taabici la yidhahda fal awalu ka hore marka imisuu kusoo yidhi ima an yantahi ila anabiyi aw ila asaxaabiyi aw ila ataabiciyi buu ku yidhi fal awalu ka ugu horeeya ee nebiga ku dhammaanaya sal lla alay wasalam almarfuucu baa la dhahaa wاثaani ka labaad ee saxaabiga ku dhammaanayana almawquufu baa la yidhahda wاthaaliثu ka saddexaad ee taabiciga ku dhammaanayana almaqطuucu baa la dhaha waman duuna taabiciyi taabiciga ciddii ka sokaysa fiihi magacaasi maqtuuca miluhu taabicigoo kaleu kula mid yahay taabiciga ciddii kasii hooseysa oo macnaha waxa weeye taabicu taabiciyi intii kasii hooseysana ayagana waxaa la yidhaahdaa xadiidkooda ku eg ee aan dhaafsiisnayn maqtuuc baa la dhaha iyagana macnaha taabicigay la mid yihin man wuxuu ku yidhi xadiidka marka la isnaadiyo oo la tiiriyo matniga saddex mid ka mida unbuu ku dhammaanaya oo darafka ugu dambeeya ee loo tiirinayo la gaadhsiinayo saddex mid ka miduu noqonaya in nebiga la gaadhsiiyo xadiidka isaga sala alla alay wasalam ama saxaabiga ka warinaya xadiidka nebiga sal alla alay wasalam in la gaadhsiiyo oo uusan dhaafsiisnayn saxaabi saxaabiga uu ku joogo waa hadal saxaabi ama waa ficil saxaabi uu sameeyey ee nebiga umuu tiirinaya sal alla alay wasalam ama waxa weeye saxaabada ardadoodii oo ahaa taabiciyiinta ayuu xadiidku ku egyahay ma dhaafsiisna waa ficilkoodii ama waa qowlkoodii saddexdaa mid ka mida wey ama taabiciyiinta dad kasii hooseeya oo marka waxaa soo gelaya ruwaadii kale o dhan baa soo gelaya maa bacda taabic maa duuna taabici waxaa soo gelaya in alla intii axaadiista warinaysa o dhan baa soo gelaysa ayib ka hore ee markaa nebiga la gaadhsiinaya sal alla alay wasalam marfuuc baa la yidhaahdaa marfuuc marfuucaasi shardi maaha marka inuu sanadkiisu xidhiidho shardi maaha walow sanadkiisu haba kala goonaado mucdal ha ahaado mucallaq ha ahaado ma ujeeda muttasil ha ahaado marba haddii la yidhahdo qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam ama facala rasuulu llahi sal alla alay wasalam ma ujeeda ama fucila bixadrati الnabiy sal alla alay wasalam kada haddii sidaa la yidhaahdo xadiidku waa marfuuc ilaahumaan sanad ba loo sheegin qaala rasullahi maa laga bilabo hadii la rabo marba haddii nebiga loo tiiriya sal alla alay wasalam oo meesha uu matnigu ku dhammaanayo uu nebiga yahay waxaa la yidhaahdaa xadiidkaasi marfuuc baa la dhahaa marfuucu marka waa laba qaybood marfuuc oo macnaha waxa weeye yacni saraaxa ama yacni rafcigiisu uu yahay mid cad iyo marfuuc rafcigiisu uusan caddayn laakiin waxa weye xugum ahaan marfuucu ah labadaa qaybood wey marfuuca sida cad marfuuca u ah waxa weeye inuu maalan saxaabigu yidhaahdo qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam maalan ma ujeeda ama uu yidhaahdo samictu الnabiya sal alla alay wasalam yaquulu kada ama uu yidhaahdo xadaanaa rasuulu llahi sal alla alay wasalam ma ujeeda kullu daalika waxa weeye waa marfuuc si cad bay marka waxa weeye iyo nebiga u gaadhsiinayan sal alla alay wasalam marfuucaasi marka aan xukunka ahayn ee sida saraaxada ama tasriixa ah nebiga loogu tiiriyey sal alla alay wasalam saddex mid ka miduu noqon karaa inuu hadalkii nebiga yahay sal alla alay wasalam sidaan kuwa hadda sheegin oo kaleeto ama ficilkii nebiga inuu yahay sal alla alay wasalam oo saxaabigu yidhaahdo waxaan arkay nebigoo sal alla alay wasalam sidaas samaynaya ama nebigu sal alla alay wasalam sidaasuu samayn jiray waa iyaduna waa ficilkiisii oo la xikaayoonayo oo la warinayo wey ama inuu noqdo taqriir inuu noqdo taqriirka waxaa la yidhahdaa wixii nebiga sal alla alay wasalam agtiisa lagu sameeyey oo macnaha waxa weeye uusan ka hadlin ma ujeeda macnaha wax alla wixii agtiisa lagu sameeyo oo sidaa uu ku daayo oo uusan ka hadlin waxaa lagu magacaabaa yacni marfuuc taqriiri ah la yidhahda wuu sugay nebigu sal alla alay wasalam ale maxaa yele rasulka sal alla alay wasalam shay munkar ah ama aan banaanay oo shareecada ku banaanayn agtiisa haddii lagu sameeyo laabudda waxa weeye inuu ka hadlo mar hadduusan ka hadlin agtiisana lagu sameeyey uu og yahayna waxay daliil u tahay marka inuu shaygaas yahay shay mashruuca ma ujeeda marka marfuuca tasriixigaa saddexdaa qaybood wey kii xukmiga ahaa isaguna saddex qaybood wey xukmiga waxa weeye si cad nebiga looguma koryeelin sal alla alay wasalam laakiin waxa weeye xugum ahaan buu marfuuc ku xugum ahaan xagga xukumka waa isku mid oo kan saraaxada iyo kan xukmiga labadooduba waxa weeye isku sibaa loo daliishanaya isku mid bayna noqonaya laakiin waxa weeye kan kale kuma cadda in raawigu uu nebiga u tiiriyey sal alla alay wasalam nebiga inuu tiiriye kuma cadda laakiin waxa weeye culimmada yacni markay daraaseeyeen waxay kala mid dhigeen kii hore oo kaleeto oo waxa weeye xugum ahaan buu marfuucu yahay macnaa sidaas wey kaa xukunkaa mar marfuuca xukmanka ah asaguna saddexdii qaybood wey inuu yahay qowl nebiga sal alla alay wasalam marfuuc ugu ah xukman iyo inuu ficil nebiga marfuuc ugu ah xukman yahay iyo inuu taqriir nebiga marfuuc ugu ah xukman yahay saddexd mid ka mid qowlka maalan waxaa ka mida inuu saxaabigu yidhaahdo saxaabi asxaabtii nebiga ka mida sal alla alay wasalam oon lagu aqoonin inuu israa'iiliyaadka u wariyo oo kutubtii hore reer banu israa'iil inuu wax ka wariyo aan lagu aqoonin saxaabi noocaas oo kaleeta ah inuu ka waramo waxyaale aan lagu ijtihaadi karin caqliga iyo maskaxdana aan lagu keeni karin wax noocaas oo kalea inuu ka waramo ujeeda maala waxa weeye shay macnaha luqada laga faa'iidaysanayo luqa lag lagu fasirayo ma aha saxaabiguna laguma yaqaano inuu macnaha ka qaato kutubtii reer banu israiil inuu wax ka wariyo leanna asxaabta qaarkood baa noocaa ahaan jiray reer banu israa'iil iyo israa'iiliyaadkooda inay wariyaan saxaabada qayb ka mid a jiri jiray marka waa inuu sanaayo asxaabtii lagu yaqaanay inay israa'iiliyaadka wariyaan saxaabigii noocaabaa marka wuxuu ka warramayaa wax aan laguna ijtihaadi karin oon maskaxi ku reer banu israa'iilna inuusan kala imaanin marka hore shardi baan ka dhign mar haddii sidaasoo kale ay dhacdo waxaasi uu isagu sheegay isagu uu sheegay wuxuu noqonayaa markaa in nebiga sal alla alay slam uu ka wariyey baa laga dhigaya marfuuc buu noqonaya maxaa yeelay saxaabigani meel uu waxankaas ka keeni kara ma jira maalan wuxuu ka warramay waxyaalo tegey oo taariikhda ku tegey ummadihii hore iyo caalamkan siduu ku bilowday iyo waxyaalo hore buu ka warramay saxaabi mana uusan nabigaa ii sheegay sal alla alay slam isaga unbaa iska sheegay ma ujeeda ama waxyaalo imaan doona oo mustaqbalan ah yuu ka warramay markaasuu yihi waxaas iyo waxaasaa dhici doona xaggee buu ka keeni karaa marka kutubtii reer banu israa'iil xidhiir lama laha ma ujeeda masterka keliyata uu ka keeni karo waxa weeye inuu nebiga sal alla alay slam uu ka maqlay markaas marka sidaas daraaddeed baa waxaa laga dhigay qowlka noocaas oo kaleeta inuu yahay marfuucun xukman xukum ahaan buu marfuucu yahay walow lafdigiisa saxaabiga uu ka soo fulay saxaabigada ha ka soo fulo qowlkiisa ha ahaadee laakiin waxa weye xukum ahaan buu marfuucu yahay isagiyo kii kale waxay ku kala gedisaye marka kii hore wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal alla alay waslam toos buu nebiga sal alla alay slam uga warinaya kan laakiin waxa weeye isagaa iskale hadalka laakiin waa shay ayna mustaxiil ay tahay inuu isaga xaggiisa uu ka soo fulo laabudda meel unbuu kala yimid kutubtii reer banu israiil kale muusa imaanin xaggee kale uu kala imaan karaa marka waa inuu nebiga ka maqlay sal alla alay waslam waa marfuucin xukm wey waana kii qawliga ahaa waxaa ka mid ah sidoo kaleeto ficli ficli hadduu yahay saxaabigu maalan hadduu sameeyo shay aan lagu ijtihaadi karin isagana sida xadiidkii imaamu shaafici ficilkii cali bn abi aalib salaada salaadulkusuufka qoraxmadabaadka ama dayaxmadabaadka salaadiisa ayaa wuxuu ka dhigay ragcad kasta yacni laba rukuucood ka badan buu macnaha waxa weeye yuu kordhiyey laba rukuucood ka badan buu rukuucay axaadiista waxay ku soo aroortay in la rukuuco laba rukuucood ragcad kasta labada ragcadood cali bn abi aalib baa marka wuxuu u tukaday oo ka sugan inuu macnaha waxa weye ragcad kasta ka badiyey laba rukuucood imaam shaafici marka wuxuu yidhi xadiidkaasi wuxuu macnaha waxa weeye uu u wariyey inuu yahay xadiid marfuuca maxaa yeelay cali bn abi aalib yacni salaadani waa salaad tawqiifi ah lagumana ijtihaadi karo nebiga sunnadiisii oo uu garanayana cali bn abi aalib marnaba inay khilaafto ma dhacdeen oo uu salaad sidiisa aan loo barin u tukado ma ujeeda mar hadduu qaabkan u tukaday macnaheed waxa weye nebiguu kala kulmay wey nebigu ka qaatay salawaatu ullahi wasalaamu calayh saas wey marka waxa weeye waa marfuuc ficli ah oo xukman ah wey marfuuc ficli ah oo saxaabiga ficilkiisii ah oo macnaha xukm ahaan marfuuc ah wey waxaa ka mid ah oo nooca iyaguna soo gelaya may waa taqriiriga marfuuc oo xukmi ah oo taqriiriga isagana waxaa ka mid ah saxaabigii inuu yidhaahdo sidaa iyo sidaasaan samayn jirnay haddaanu saxaabadii rasuulka nahay sidaa iyo sidaasaanu samayn jirnay waa ina yidhahdo zamankii nebiga sal alla lay wasalam zamankii nebiga saas iyo saasaan yeeli jirnay hadduu sidaasoo kale dhaho waa marfuuc iyadan waa marfuuc maxaa yeelay waktigii nebiga mar haddii uu yidhaahdo waxaa soo baxaysa macnaha waxa weeye in uu waxyigu ka warhayay waxay samayn jireen saxaabadu haddii saxaabadu shay khalada ay sameeyaanna haaliban waxaa waxyigu inuu ku soo dego oo uu saxo hadday khalad u sameeyeen mar haddii waktigii waxyigu degayay uu yihi xilligii nebigana uu ahaa hase yeeshee uusan baraarujinoo waxyigu uusan ku soo degin waxaa marka ay noqonaysaa inuu ahaa shay waxyigu ka warhayey isla markaana uu sugay oo taqriiriyey saasaa laga soo qaaday sidaas daraaddeed jaabir iyo abu saciidin alkhudri waa kuwa u deliishanaya casliga in uu bannaan yahay waa kuwa odhanaya yacni waxa weeyaan kunaa naczilu waalqur'aanu yanzil walow kaana mima yunhaa canhu lanahaa canhu lqur'aan ma ujeeda yani waxa weye haweenkan ka siibi jirnay casliga waxaa la yidhahdaa macnaha waxa weeye markuu ninku biyuhu ka soo dhowaadaan inuu macnaha dibadda ku daadiyo macnaha waxa weye haweenta intuu ka siiyo dibadda uu ku daadiyo ayaa casliga la yidhahda marka saxaabadu waxay leeyihiin yacni qur'aanka oo soo degayo waxyigoo degaya ayaanu casli samayn jirnay haddii uusan bannaanaynna qur-aankaa kusoo degi laha waa naloo diidi lahaa ma ujeeda yacni cahdigii waxyiga inuu ay sameeyeen ayay u deliishanayaan inay bannaan tahay maarata waxay ka mid tahay yacni waxa weeyaan yacni marfuuca xukmiga ah ee taqriiriga ah yuu ka mid yahay waxaa ka mid ah noocaas inuu saxaabigu yidhaahdo markuu macnaha waxa wey taabicigu markuu saxaabiga sheego uu yidhaahdo yarfacuhu aw yanmiihi aw yarwiihi ma ujeeda macnaha waxa weye abu hurayra uu odhanaya taabicigii markuu abu hurayre sheego ayuu wuxuu odhanaya yarfacuhu xaggee buu u rafcinaya waa nebiga sal alla alay wasalam ama yarwiihi yuu ka warin karaa nebigu ka warinaya sal alla alay wasalam ma ujeeda ama yunmiihi kullu daalika waxa weye waa marfuucun xukman marfuucun xukmanta waxaa soo gelaya iyadana inuu saxaabigu yidhaahdo min asunnati kada min asunnati kada ma ujeeda sunnada sidaasaa ka mid a sidaa daraaddeed cabdullahi bni cumar waa kii ku yidhi ninkii lo odhan jiray xajaaj in kunta turiidu sunnata fahajir bisalaati bilmaarati haddaad sunnada doonayso inaad waafaqdo wakti hore salaada tuka buu ku yidhi zuhri baa marka wuxuu leeyahay saalim waxaan weydiiyey saalim oo cabdullahi bni cumar wiilkiisii ah sunnada maxay ula jeedaan baa idhi markay yidhahdaan assunna saxaabadu markay yidhahdaan markaasuu yidhi wax kale ulama jeedaan ilaa sunnadii nebiga mooye sal alla alay wasalam ujeeda marka min asunnati kada hadduu yidhahda saxaabigu macnaheedu waxay noqonaysaa xadiid marfuucoo nebiga uu ka warinaya sal alla alay slam laakiin marfuuc saraaxa ma ah marfuuc sariixa ma ah ee waa marfuucun xukman wey waxaa marfuucun xukmanta waxaa ka mid a xadiidkii abi qilaaba uu anas ka warinayay ee uu yidhi min asunnati idaa tazawaja albikra cala athayibi aqaama cindaha sabcan ujeeda min asunna waa xadiid marfuuca saas weeyaan waxaa ka mid ah inuu saxaabigu yidhaahdo umirnaa bikada wa nuhiinaa can kada ma ujeeda shay saasaa nala faray sidaana waana laga reebay waa marfuucun xukman iyadana maxaa yeelay yaa saxaabada wax fari kara waxna ka reebi kara waa rasuulka sal alla alay wasalam saas wey dood baa ka wada taagan intaasoo dhan laakiin sida raajixa wey dood baa ka taagan haddiise laakiin saxaabigu uu yidhaahdo cahdigii nebiga uusan ku darina yidhahdo waxaanu samayn jirnay sidaa iyo sidaasaan samayn jirnay ee usan odhanin calaa cahdi rasuli lahi sal alla alay slam ama fii zamani lwaxyi hadduusan odhanin ayada waxaa raajixa oo loo badan yahay inuusan marfuuc ahayna yahay mawquuf saasaa loo badan yahay saasaan samayn jirnay bas hadduu dhaho oo uusan odhanin calaa cahdi rasuuli llahi ama fii zamani rasuuli lahi sal la alay slam hadduusan dhihin waa mawquuf markaas saasaa loo badan yahay umirnaa bikada aw nuhiinaa can kada iyadana waxa weeye waa marfuuca xukmiga ah wey isaguna maarata marfuuca xukmiga wey waxaa ka mid a oo xaafid uu ku daraya inuu saxaabigu uu macnaha waxa weeye camal mucayan ah uu ajir mucayan ah ka ratibo oo uu yidhaahda ninkii sidaas sameeya waxaase waxaasuu helaya ma ujeeda ninkii camalkaas sameeyaay ajirkaasuu helaya yaa taxdiidin kara masaxaaydaa ijtihaadi kara oo macnaha garan kara camal mucayana ajri ka ratimay maya mar haddii aysan ka suurtagal ahayn markaasi wuxuu marfuuc yahay nebiga sal alla lay slam lakin waa marfuuc xukman ah wey saas wey marfuuc marka wuxuu u qaybsamayaa marka hore labadaa qaybood marfuuc sariix ah iyo marfuuc xukmi ah mid kastana wuxuu noqonayaa yacni ficli qawli iyo ficli iyo taqriiri buu noqonaya saddexdaasuu noqonaya ayb markuu intaa kuu sheegay ayaa wuxuu ku yidhi markaa taasi waa haddii nebiga sal alla alay waslam xadiidka loo rafciyo wey haddiise xadiidku uu ku egyahay saxaabiga waxaa lagu magacaabaa isagana mawquuf baa la yidhahdaa mawquuf waa xadiidka saxaabiga aan dhaafsiisnayn saas weeyaan isaguna wuxuu noqon karaa ama ficilka saxaabiga ama qowlkiisuu noqon karaa haddii lagu yidhahdo maalan yacni facala abu bakrin ama qadaa abu bakrin ama waxa weeyaan qaala abu bakrin haddii lagu yidhaahdo macnaheedu waxa weeye waa mawquuf calaa abi bakr waxaa meesha aan ku jirin taqriir taqriir isagu male saxaabadu taqriirka waxaa iskale keliyata nebiga sal alla alay wasalam ujeeda laakiin maa bacda nabiyi sal alla alay wasalam wixii agtiisa lagu sameeyo hadduusan macnaha wax ka dhihin oo usan ka hadlin sharci ma noqonayso waxaa laga yaabaa iyadoon bannaanayn inu iskaga aamuso mogtaa lisababin aw aakhar waa macquul saas daraaddeed taqriirku wuxuu gooni ku yahay nebiga sal alla alay wasalam laakiin inta kaleeto oo ah qawliga iyo ficliga marfuucuna waa leeyahay mawquufkuna waa leeyahay maqtuucna waa leeyahay intuba way wada leeyihin marat saas weeyaan marka markuu sidaa kuu sheega marka wuxuu soo dhexgeliyey inuu kuu tacriifiyo saxaabiga iyo taabici waxay yihiin saxaabi iyo taabici waxay yihin budoon inuu ku tacriif saxaabiga waxa lalaha buu ku yidhi cid kasta oo nebiga la kulantay sal alla alay wasalam asaga oo rumaysan nabiga sal lay sl oo nebinimo u rumaysanna la kulmay islaamnimona ku dhintay baa saxaabi la yidhahda saddexdaa qayd wixii laga helo shardiga koowaad waxa weeye waa inuu nebiga la kulmay sal la alay slam walow hal marba ha arko aragtidiisa waxaa u dheer waa inuu rumaysnaa waxaa baxaya gaalkii baa baxaya hadduu gaal ah oo nebiga arkay sal la lay slam isagoo gaal ah saxaabi laguma tirinayo ayib waa inuu islaamnimada ku dhintana waxaa baxaysa ninkii intuu arkay nebiga sal lay slm oo rumeeyey ridoobay oo gaalnimo ku dhintay yaa soo gelaya saxaabi lama dhao isaga wuxuu marka walow takhallada riddatun fi lasax buu ku yidhi halkaa wuxuu ku tilmaamayaa waxaa jirta mas'alo khilaafi ah oo ah haddii uu ninkuu nebiga la kulmay sal alla alay wasalam wuu la kulmay wuuna rumaysnaa markuu la kulmay ayib markaa kadib wuu ridoobay dhimashadii kadib nebiga sal alla alay waslam kadib uu ridoobay oo islaamnimadii ka noqday markuu islaamnimadii ka noqday oo ridoobay kadib buu haddana islaamnimadii kusoo noqday saxaabi ma la dhihi karaa islaamnimu ku dhintay markaa kadib ma ujeeda laakiin waxaa kala dhex gashay la kulankiisii nebiga uu la kulmay iyo rumayntii uu rumeeyey iyo dhimashadiisii islaamnimada uu ku dhintay waxaa kala dhex gashay riddo iyo islaamnimo la-aan baa ayaa kala dhex gashay saxaabi ma la dhihi karaa sida raajixa waa saxaabi buu leeyahy waxaa soo gelaysa qayb saxaabada ka mid a oo macnaha ridowday markii nebigu dhintay sal alla alay wasalam u geeriyooday kadib ma ujeeda qayb ridowday oo macnaha waxa weeyaan u badnayd acraab iyo qolyo reebaadiyaa u badnayd ma ujeeda markay ridoodona abubakar uu dagaal ku qaaday qayb fara badan baa haddana islaamnimada kusoo noqotay qayb badan baa islaamnimada kusoo noqotay maarata waxaa ka mid a yacni ashcad ibnu qays saxaabiga la yidhaahdo ma ujeeda abubakar baa soo qabtay waa la soo qabtay isagoo asiiraa la keenay wuu soo qabashay markaasuu markaa kadib haddana islaamnimadii kusoo noqday abubakar waa iska sii daayay maarata ma ujeeda marka axaadiista uu ninkaasi warinayay iyo ragga la midkaa axaadiis marfuuca laga dhiga kutubta qorto taraajimta saxaabadana waa lagu daraa sidaa daraaddeed buu xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay sida raajixa waxa weeye walow ridda ha kala dhex gashe mar hadduu nebiga la kulmay sal alla alay wasalam oo uu rumeeyey islaamnimona uu ku dhintay waxa weeyaan waa saxaabi buu leeyay walow takhallalat riddatun fi lasax macnaha uu kuula jeedo waa sidaas waxaan marka shardi ahayn riddada markuu ridoobay oo uu soo noqday ama cahdigii nebiga ha noqoto sal alay slam iyo intuu noolaa ama markuu nebigu dhintay sal alay slam ha soo noqdo marba hadduu islaamnimo ku dhintay waxa weya saxaabi baa la yidhahda saas wey laakiin waxaan iyadana khilaaf ka taagnayn inay saxaabadu kala martabad sarreeyaan oo ninkii nebiga sal alay slam noloshiisa o dhan la joogi jiro muddo dheer la joogay iyo ninkii hal jalsa kala qayb galay oo hal mar arkay isku martaba ma aha walow suxbada iyo saxaabinimadu ay kulminayso kulligood wada asxaab ay yihiin haddana waxa weeye isku mid maaha isku mid maaha saxaabada nebiguna sal alay slam isku wada daraja maamaar nin walba intuu nebiga la joogay sal la alay wasalam iyo intuu laazimay iyo juhdigii uu qabtay iyo dagaalku islaamka u sameeyey ayuu macnaha waxa wey ka kale macnaha waxa wey kaga horreynaya iyo iimaankiisa maarata saas wey waxaa marka saxaabiga lagu gartaa saan horeyba soo tilmaanay in macnaha waxa weeye uu yani waxa weeye nebiga sal alla alay wasalam xadiid ka wariyo riwaayada waa lagu gartaa waxaa kaloo lagu gartaa shuhrada lagu gartaa inay macnaha caan baxdo oy shuhrowdo inuu ninkaasi saxaabi yahay ma ujeeda abubakar oo kaleeto hadda inuu saxaabi yahay maa yaxtaaj in daliil loo raayo waxaa la yidhahda ashuhra la yidhahda alistifaada taana waa lagu gartaa waxaa ka mid a iyadana saxaabo kaleeto inay caddeeyaan oo yidhaahdaan ninkaasi inuu cahdigii nebiga jiro sal la alay slam saxaabi ahaa sidaas weyaan saxaabiga kaasaa la dhaa marka kaas marka saxaabiga xadiidkiisa waxaan ku tilmaanay mawquuf buu ku yidhi xadiidku hadduu taa intuusan saxaabiga gaadhin uu macnaha waxa wey ku eg yahay taabicigii inta ka hoosaysa waxaa la yidhahdaa maqtuuc baa la dhaa isagana taabiciga maxaa la yidhahdaa marka taabiciga waxaa la yidhahdaa raggii saxaabada soo gaadhay ridwaan ullahi calayh marba hadduu saxaabada qayb ka mid a soo gaadhay oo la kulmay taabici baa la yidhahdaa isla markaana uu mu'min ahaa iimaanna ku dhintay labadaas shardi buu leeyahy waa inuu mu'min ahaa markuu la kulmay taabiciga oo nebiga uu rumeeyey sal alay wasalam haddana inuu islaamnimo ku dhintay labadaa shardi waa laga maarmaan taabiciga kaasa marka taabicidu waa kale waa kale waawen yihin iyaga laftooda waxaa la yidhi kibaaru taabiciin baa jirta awsaadu taabiciin baa jirta oo raggii dhexdhexaa sikaaru taabiciin baa jirta oo ragga macnaa halka saxaabi iyo laba saxaabi ka soo gaadhay asxaabta asxaabta qaybihii ugu dambeeyey un ragga soo gaadhay yaa sikaaru taabiciin la yidhahda kuwa macnaha khulafadii iyo cashar almubashara biljanna soo gaadhayna waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin kibaaru taabiciin sida saciid ibnu sayib iyo raggaas maarata xasan albasri iyo maxamed ibnu siriin iyo raggaas macnaa waxa wey kibaaru taabiciin shacbi iyo saas weeyaan marka xadiidka marka hadduu taabici ka hooseeyana isagana mawquuf baa la yidhahdaa waxaa jirta markaa qayb saddexaad oon taabicina ahayn saxaabina ahayn waa qolo la yidhahdo mukhadramiin baa la yidhahdaa mukhadramiin waa raggii nebiga rumeeyey sal alla alay wasalam isagoo nool bay rumeeyeen laakiin maysan la kulmin nabiga sal alay waslam sida najaashi oo kale rag far badan oo noocaasa jira abu xaasim oo kaleeto ujeeda yani waxa weeyaan nebigay sal alay waslam ka war heleen meeshoodii iyagoo joogay rumeeyeen nebiga sal alay slam oo nebinimo u rumeeyeen sharcigana qaateen laakiin ma dhicin intay soo tageen inay nebiga u yimaadeen sal alay wasalam oo macnaha waxa weeye ay rumeeyeen noloshii jaahiliyada iyo marka tii islaamkaba way ka qayb qaateen ujeeda laakiin nebigaysan arag sal alay wasalam xayaatadiisa laakiin waa soo gaadhay qoladaasi waxaa lagu magacaabaa mukhadramiin baa la yidhahda mukhadramiin axaadiistooda xaggee lagu daraya marka xadiidka ninka mukhadramkaa ku jooga ma mawquuf baa la odhanaya mise maqtuuc baa la odhanaya waxaa la odhanayaa mawquuf baa la odhanaya ujeeda maxaan ujeedaa waxaa lagu tilmaamaya maqtuuc baa la odhanaya maxaa yeele waxaa lagu tirinaya sida raajixa kibaaru taabiciin baa lagu tirinaya kibaaru taabiciin saxaabi ma noqonayo saxaabi ma noqonayaan maxaa yeele waxaa ka maqan man laqiya liqahaasaa ka maqan mar hadduu liqahaasi ka maqan yahay khilaaf baa ku jire sida raajixa waxa weeye inay taabiciin yihiin kibaaru taabiciin bay marka soo galayaan xadiidkoodana wuxuu noqonayaa maqtuuc buu noqonaya markaas qismigaas soo galay ayib uma markaa kadib wuxuu uhi alisnaadu tiirintii xadiidka la tiiriyey ima an yantahiya inuu ku dhammaado ila nabiyi sal alla alay waslam nebiga inuu ku dhammaanayo xadiidka tasriixan inuu ugu dhammaanayo caddayn si cad macnaha aw xukman xugmaan inuu ugu dhammaanayo min qowlihi nebiga qowlkiisa xaalu yahay oo ficlihi ficilkiisa aw taqriirihi ama shaygii uu sugay nebiga sal alla alay waslam aw ila saxaabati ama ila saxaabiyi saxaabiga inuu xadiid ku dhammaado kadalika sidaas oo kaleto kadalika macnaheeda waxa weeye min ficlihi min qowlihi aw min ficlihi kadalika saas ula jeeda ficilka saxaabiga ah ama qowlkiisa wa huwa saxaabiguna intaasi waxaa la yidhahdaa jumla muctarida la yidhahdaa jumla muctarida dhexduu soo geliyey laakiin hadalkii weli kuma dhammaanin wa huwa saxaabigu man baa layhahda laqiya nabiya sal ly slm nabiga la kulmay mu'minan bihi isagoo rumaysan oo maata ku dhintay cala alislaami ku dhintay walow takhallalat haba kala dhex gasho yacni islaamnimo ku dhimashadiisa iyo la kulankiisa nebiga uu la kulmay haba kala dhex gasho riddatun noqosho islaamnimada laga noqdo fil asaxi sida saxiixnimada badan waa saxaabi ninkaas sida xooga badan macnaha raajixa aw itaabiciina ama taabiciinta inuu ku dhammaado xadiidkii وهو تاaبعiguna mن لقya الصحاaبية صحاaبiga ninka la kulmay ba hahda kذalika sidaas oo kaleeto kذalika wuxuu ula jeedaa مؤmiنا بالنبي sl اه عليه وسلم وmaata عalى الإسلام kذalikada saasuu ku wada فالأول ka hore ee nebiga ku dhammaanaya almarفوuع baa la dhahaa والثاني ka labaadna almوquف weye والثالثu ka saddexaadna almaqطوuع weye وman duuna تaaبiciyi تaaبiciga ciddii ka hoosaysaana فيihi maqطوucaas dhexdiisa miثlu taaبiciga ay kula mid yihiin macnaha waxa weye taabiciga ciddii ka sokayso oon taabiciga gaadhsiisnayn xadiidkiisa isagana waxaa lagu magacaabaa sida taabiciga oo kale maqtuuc baa isagana la dhahaya ma saas wey wa yuqaalu waxaa la yidhahdaa lilakhiirayni labadan dambe waa labadee wey mawquufka iyo iyo maqtuuca alaharu baa la yidhaahdaa ma ujeeda aathaar haddaad maqasho waxaa la yidhahdaa ama alahar haaliban waxaa loo isticmaalaa yani waxa weeye mawquufka iyo maqطuuca loo isticmaala wاlmusnadu marfuucu صaxaabiyi bisanadin ظaahiruhu اlاtiصaal wاlmusnadu musnadku marfuucu صaxaabiyin صaxaabi mid uu kor yeelay wey bisanadin sanadna uu ku kor yeelay sanadkaasoo ظaahiruhu muuqaalkiisa kore alitisaalu xidhiidh uu yahay musnad maxaa la yidhaahdaa marfuuc horta wuxuu ku yidhi waa uun wixii nebiga loo kor yeelay sal اه alيه waslam shardi maa mar miyaa marfuuca marka inuu sanadkiisu mutasil yahay maya shardi maaha walow munqaticba ha ahaado inqiaac wal sanadkiisa haba ku jire mar haddii qaala rasuulullahi la yidhaahdo ama facala rasuulullahi la yidhaahdo waa marfuuc sidoo kale mawquufka sanadkiisu ama ha xidhiidho ama yuusan xidhiidhin ta saxaabiga macnaha waxa weeye gaadhsiisan wey sanaduhu macnaa ila saxaabi sidoo kaleeta maqtuuca ama sanadkiisu ha xidhiidho ama yuusan xidhiidhin ma ujeeda kulligood waxa weeye tilmaamaha waxaa iskale matnigaa iskale sanadku calaaqo kuma laha ayib musnad maxaa la yihahda marka lanna muxadidiinta waxay isticmaalaan haadaa xadiidun musnadun buu ka odhanaya ma huwa lmusnad marka maxay ula jeedaan musnad musnadka waxaa loola jeedaa waa marfuuc haddana mutasil ah labadaa shardi wey xadiidku waa marfuuc oo saxaabi baa nebiga u kor yeelay sal alla alay wasalam kow kaa waa in laga helo talabaad waxa weeye waa in sanadkiisa muuqaalkiisa kore uu mutasil yahay muuqaalkiisa kore ma ujeeda waxaan marka kala qaadlayn marka lagu yidhi muuqaalkiisa kore daahirkiisa kore iyo sida kaaga muuqata adiga markaad kor ka fiiriso waa inuu muttasil yahay ama xaqiiqa ahaan muttasil ha u ahaado markaas ama waxa weeyaan xaqiiqa ahaan munqaطic ha ahaado laakiin daahirka koreeto muttasil ha u muuqdo ee waxaa lagu tilmaamaa mar hadduu daahirkiisa kore uu muttasil yahay marfuucna uu yahay musnad baa la yidhahda saas waa sida xooga badan ظaahiruhu markuu ku yidhi marka ظaahiruhu اlitisaalu cibaaradaasi waxay ku fahansiinaysaa yacni muuqaalka kore ee kuu muuqda wey waxay marka ku fahansiinaysaa waxaa soo bixi karta ظaahiruhu اlitisaal mar haddii lagu yidhahdo inuu mutaصil xaqiiqatan yahay oo sanadkiisu uu macnaha si dhab a u xidhiidho oo nin kasta ninka ka koreeya uu ka maqlay xadiidkaas oo inqiطaac uusan ku jirin waxaa kaloo soo gelaysa ظaahiruhu اlitisaal inqiطaaca khafiga isaguna waa soo gelaya ma ujeeda xadiidku sanadkiisu muttasil ma ah waa munqaطic laakiin inqiطaacaasi waa inqiطaac khafi oo qarsoon wey daahirkiisa korena waxaad moodaysaa inuu xidhiidho hoos ahaan laakiin markaad usii baadho xadiidku munqaطic buu noqonaya munqaطicaasi marka inqiطaacaasi khafiga ah waxbaan ka soo marnay qaybaan ka soo marnay yaa xusuusan inqiطaaca khafiga mid leesh tadliiskoo kale tadliiskoo kaleeto ma ujeeda waa inqiطaac khafi ah ninka gadaata markuu ku yidhaahdo nin uu la kulmay oo uu xadiid ka warin jiray markuu ku yidhaahdo can fulaanin markuu ku yidhaahdo sheekhiisiina ahaan jiray ma og jeedaa daahirka waxaad isleedahay xadiidkani waa mutasil oo ninkan iyo ardaygiisi waa kala maqleen waa daahir ahaan laakiin xaqiiqada markaad macnaha waxa weeye aada u dabakasho waxaa kuu soo baxaysa xadiidku inuu yahay munqaطic mid labaad oo iyadana inqiطaac khafiyaan soo marnay oo kaa aan ahayn muxuu aha isaguna ya maad kor u qaadaan mucallaqa maya muqallaca mucallaqa waxa weye inqiطaaciisu daahir wey alirsaal اlkhafi aawey somaynaa soo marin nin nin uu la mucaasarooday xadiid ka warinayay kana maqal ma ujeeda waa laba nin oo isku casri ah waxaa muxtamil oo suurtagala la xadiidka inay kala maqleen markuu markaa can ku yidhahdo ama qaalo ku yidhahdo inuu ka maqlena waa suurtagal inuusan ka maqlena waa suurtagal inqiaac khafi ah wey marka ma ujeeda inqiaaca khafiga ah ama ha ahaado ama inqiaac macnaa waxa weyaan ama itisaal xaqiiqi ha noqdo ama itisaalkaa iska daahirka laakiin xaqiiqadiisu munqaطica ha noqdee sanadku mar hadduu daahirkiisa kore uu muttasil yahay marfuucna uu yahay wuxaa lagu magacaabayaa inuu yahay xadiid musnad ah xadiid musnada la odhanaya daahiruhu litisaalu marka waxaa soo wada guda galayaan nidhi itisaalkii xaqiiqigaha iyo itisaalkii yacni aan xaqiiqiga ahayn ee inqiطaaca khafiga uu ku jiray labadaasaa soo wada gudagelaya maarka wlmusnadu musnadka marfuucu saxaabiyin saxaabi mid uu kor yeela la yidhahda bisanadin sanadna uu ku kor yeelay sanadkaasoo daahiruhu muuqaalkiisa kore iyo sida ka muuqataay alitisaalu uu xidhiidh yahay waxaan markaa kala qaad lahayn ama muuqaalkaa iyo sida xaqiiqadii isku mid ha noqdeen oo muttasil ha noqda xaqiiqiya ama muuqaalka sore iyo xaqiiqadiisu ha iskhilaafto oo xaqiiq ahaan munqatic ha u ahaado daahirkiisa walow muttasilba ha ka noqdeen labaduba waxa weeye waxaa uu soo gelayaa qismiga musnadka ah saas weeyaan fain qalla cadadhu faima an yantahiya ila الnabiy sal اla alay wasalam aw ilaa imaamin dii sifatin caliyati ka shucba faalawalu alculuw اlmuطlaq wاthani annisbi wa fiihi اlmuwaafaqaةu wahiya اlwusulu ilaa shayki axadi اlmusanifiina min gayri طariiqihi wa fiihi اlbadel fain qalla hadday yaraadaan bu ku yhi marka musnadka tacriifka uu xaafid ibn xajar tacriifiyey waa tacriifka xooga badan wey mutaakhiriinta muxadisiinta yacni waxa way isdilaaxoodu siduu ku sugnaadayna waa sidaas laakiin culimmada qaybo kaleetaa waxa weeye doodka qabtaa oo musnadka iyo muttasilka qayb baa isku mid ka dhigaysa qaybna waxay leeyihiin musnadku waa marfuucu la mid yahy oo isku macno yihi laakiin waxa weye sida raajixa waa sida xaafid uu matniga ku qoray maarka fain qalla haddii marka ay yaraadaan cadaduhu yacni waxa weeye sanadkaa raggiisa cadadkoodu hadduu yaraado fa imaa an yantahiya inuu ku inuu ku dhammaado ila nabiyi nebiga inuu ku dhammaado sal alla alay wasalam cadadkii rijaashii xadiidka warinaya baa yaraaday xadiidkaa cadadkiisu uu yaraaday cadadka rijaashiisu ay yaraadeen in nebiga la gaadhsiiyey sal alay wasalam iyo aw ilaa imaamin ama imaam in loo la gaadhsiiyo imaam lagu dhammeeyo imaamkaasoo dii sifatin sifa u saaxiiba caliyatin oo sarraysa ka shucbata oo kaleetaba weeyaan falwalu midka hore ee cadadka rijaashiisuna yaraatay nebigana loo tiiriyey sal alay wasalam yani ma ujeedaa ee nebiga ku dhammaanaya alculuwu lmuطlaq baa la yidhaahdaa sarrayn macnaha muطlaqa wاthaani ka labaadna alculuwu nisbi baa isagana la yidhahdaa wa fiihi lmuwaafaqa halkan wuxuu ka macnaha kaga sheegaya laba qaybood oo la yidhaahdo alcaali wاnnaazil alcaali wاnnaazil caaliga waxaa la yidhahdaa xadiidka lagu tilmaamaa haddii ragga sanadka xadiidka ninka kitaabka leh ee raawiga ugu hooseeya iyo nebiga sal alla alay wasalam ragga u dhaxeeya hadday yar yihiin cadadkooda xadiidkaa waxaa lagu tilmaamaa caali baa la yidhahdaa sanad caaliyaa la yidhahdaa culuwigaasi marka wuxuu waxaa garab yaaloo loo fiirinaya xadiidku laba sanad inuu yeesho waa daruuri xadiidka culuwi la odhanayo caali la odhanayo ama naasi la odhanayo waxaa laga maarmaanaya inuu laba sanad iyo ka badan leeyahay asaaniiddiisa markii laysgarab dhigo marka yaa sanadna ragga xadiidka warinayahay waa fara badan yihiin sanadna waa ka yaryahay kaa kaleeto ragga cadadkooda waa ka yaryahay kaas cadadkiisu yaryahay waxaa lagu tilmaamayaa sanad caali ah kan raggiisu farabateenna waxaa lagu tilmaamayaa sanad naazil ah lagu tilmaamaya ma ujeeda masalan bukhaari